inta ciyaanta iyo iida wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo xiise leh oo aad ku ciidaysaan maanta oo ah maalintii ciidda udxiyaha maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale ilaahena siiyey isagaa ku abaale
caashiyaa marti inoo ayn yaa marti inoo ah martidu way badan tahay laakiin waa marti ay dhegaystayaashu aad u taqaano laakiin meelo kale looga bartay meelo kale looga bartay haye marka waxa weeye dadku markay xasuustaan magaca haaruun macruuf waxay ku xasuustaan warbixinada si seriuska ah seriuska ah iyo warbixinada eh, la baadayo iyo warbixinadaasay aada uga iyo xasuustaan breaking newska iyo iyo breaking newska iyo xaggaasay uga xasuustaan waa laakiin gartay dhinaca sugaantana haaruun kama madhna oo xaggaasna waa suganyahan cashay ma la hubaa aad anay igu cusub tahay dhegaystayaasha maxaa ka weydiinaysaa ismaaciilo stuudiyaha ka inala jooga haaruun macruuf soo dhowow marka kuwaad aad baa umahadsantihiin ismaaciil xuseen farjar iyo cashe ibraahim aadan cashe cuud ciid mubaarak marka hore ciid mubaarak haarun soo dhowow soo dhowow Een, intaan dhegaystayaasha la gaarin ba aniga igu cusub tahay in wararka cusub ee war hadda soo dhacay iyo breaking newsyada iyo dhinacaas marka laga soo tago in dhinac kalena aad nagula jirto ee fanka iyo arrimihii sooshalka taasaaba igu cusubba dhinaca kale kuma jiro laakiin waa- waan idin shaxaadaa adiga iyo ismaaciil iyo wixii idinka soo hara hambada ayaan shaxaada oo meelahaasaan ka cayrcayrsadaa waa ogolnahay waa ogolnahay soo dhowow mar kale ciid mubaarak ciid mubaarak aad baa umahadsantahay weliba welibana caashay Haye.
dadka maaragtay sugaan dhaadhigaa waxaa lagu yaqaanaa Ha.
meelihii hore ayuu gacanta geliyaa marka haaruun wuxuu aada ugu xeel dheer yahay haddaad tirisid fanaan garanaysaa ku- kuwii dee magaca lahaa iyo xeerkii ay soomaalidu ay maraysay meelaha ugu sarreeya fank waagu waagu fanka is- ishaystay is haystay haaruun ma dhaafto waaw Ha- markaan idaacadda ka wada shaqaynayno khaanad yaran buu gacanta geliyaayo markaan bal maanta waxaan leenahay bal haaruun dhegeystayaasha waa ciide maxaad dhegeystayaasha bal maanta oo kale usoo qabanay heesii hore waan ka helaa horta waa runta Haye.
Ee, beri beri hore ayaa aabbahay raadi yar ii gaday marka heesahan ka dhegaysan jiray heesii hore ayaa dabcan u badnaa heesahan iyo xilligan dambe dhalinyaro hadda soo baxday wakhti badan uma helin macnaheedu maaha inaanan dhegaysan ama aanan jeclayn laakiin wakhti baan waayay laakiin berigan yaraa aan dhegaysan jiray heesaha aan wakhtiga hayn jiray baan aada u dhegaysan jiray inaan saa u weynanahay kama dhigna marka ayaan laygu talax tegin maya qof kasta maalin buu yaraa markaad yarayn ee dharka ciidda lagu gedi jiray aad iyo aad heeso badan baan runtii ayaan ka heli jiray oo fanaaniin fara badan ay qaadaan lama kala maarata fanaaniintii hore ma kala liitaan Eh, wa- de- maxaan ku idhahda marka laakiin ni- fanaanka ani aada iiga dhegtay Eh, waxa weeyaan ee aada Cusmaan- raacday ee aan raacay Hey.
raaci waa cismaan gacanlow Hey.
cismaan maxamed cabdikariin cismaan gacanlow allah u naxariiste eh, oo dhintay mar hore eh, maxaan ku idhaahdaa aynu u wada ducaynayno ciidan fadligeeda inuu ilaahay naxariis janna ka waraabiyo isaga iyo Amiin.
fanaaniinta kale ee dhimatay aamin marka isagan si gaar aanu uga helay maaragtay eh, heesihiisa cajiib cismaan maxamed cabdikariin gacanlow marka la yidhaahdo horta waa waa waa macnaha waxay kaaga dhigtay fanaan bay kaaga dhigtay waa sax wey waa fanaan markaan leeyahay fanaan wuu yahay laakiin sifahan ka bixinaa wuxuu yahay dadka qaarna waxaa laga yaabaa in een, macnaha inay heesaan uun laakiin fanaan marka la leeyahay waa heesiha uu sameeyey ama uu qaado allah u naxariiste cismaan gacanlow mid laga tagaa ma leh intaan kolley aniga ogahay waa saad u sheegtay wey caasha horta dad fara badan ma yaqaanaan heese aad u badan buu leeyahay Cajiib.
maaragtay oo runtii aa- aan la tirin karin anu ma hayo tiradooda laakiin aad bay u tiro badan yihiin dad fara badanna ma yaqaanaan Eh, waxay taas ku tusaysaa inuu ahaa nin fanka iyo maaragtay eh, xirfadda daacad u ah laakiin aan ahayn dadka meel walba ka sheega maaragtay heesiisa nin asturan u ahaa ayay taasi muujinaysaa heesaha hadday yihiin jacaylka hadday yihiin wadani hadday yihiin maxaan ku idhaha nebi ammaan intaba uu ka qayb geli jiray tusaale ahaan oo kale bal ciidan heesihiisa bal haddaad qaar nooga soo qabato maxaa ka mid a horta aan ku horeeyo tusaale ahaan dadku si ay u xasuustaan heesaha nebi ammaanku qaado waxaa ka mid a heesta heestan caanka ah ee aada lagu jecelay xilliyada ramadaanka aan saarnay dayixii reer make dayaxi reer markaa horseeday diintooda mara Ah, jandadeeda Wakaas.
aad baa u xasuustaa aada iyo aad heesaha wadanigu uu qaado waxaa ka mid a hees la yidhahdo dhalinyarada maaragtay ee dhalinyarada joogtay dhiga lacagta dhaqamaalka lexe jeclada dhowray uley mog Wow.
dhalinyarada hadda joogta in loo shido aada bay runtii u wanaagsan yahay.
aad iyo aad waan raadinaynaa Ah, laakiin dhinaca een, maxaan ku idhaahdaa jacaylka ayuu eh, aad maaragtay eh, runtii heesaha jacaylka ugu dheer siiba kuwa lamaanaha eh, heesa fara badan buu la qaadaa allahu naxariiste xaliimo khaliif eh, cumar magool eh, i- iyo fanaaniin kaleba He- he- heesihiisu waxay cajiib ku yihiin cusmaan maxamed eh, cabdikariin cusmaan gacanlow eh, waad la socotaa adduunka fanaaniinta qaarkood heesaha aad bay u jiidaan markay heesayaan magool oo kala caan ku ahayd iyo maxamed eh, salebaan tubic allah u naxariiste dad fara badan waxayn ogeyn cismaan maxamed cabdikariin gacallow inuu runtii aada ugu wanaagsanaa heesaha la jiido waxay yidhahdaan xarig sare u ka heesi karaa fanaankaasi aada iyo waa aad halka la gaari karo fanaaniintaasu ka mid ahaa marka he- heesaha la jiidayana tanaa tusaale u ahayd heestan la yidhaahda alhuumada ee haysa oo ula qaadaya xaliimo khaliif cumar magool ereyada maxaa ka mid ah haaruun haddaad wax ka xasuusato Ee, waxay leedahay ifka dhammaantay waxa ku uuman aday naftaydu kaa ogolaatay ma uursamaan
haddaa dindhaysay asaagay maanta aadoon ka quusan uguga weeye haddaa dindhaysay asaagay maanta aadoon ka quusan uguga weeye woonsan maayo axad kaleete ha ogow baleeg alhumadan ku haysaa awgay madaare ha ogow baleeg alhumadan ku haysaa awgay madaare
heese kale oo laga yaabo in jiilka hadda jooga xataa ay aad u soo jiidato oo ay jeclihiin uu qaadaa cismaan gacallo bal bal diiwaanka ku laabo haaruuno mid Ah, kale waxaa kaloo jirta hees cajiib oo la yidhaahdo eh, mahadhada jacaylka waka baadudhammaantadalaadinaya halkaas u socotay caanush maantoo dhalkaasa u socdaan la yaabaysihii aye aye mahadhada jacaylka hees cajiiba weye maarey jacaylka ilamaaxdumaye runtii dh- rag fara badan bay maaragtay ayay dhiigga dhaqaajinaysaa marka heestay nala dhegeystaan waaw marka raadihii yaraa ee aabbahu kuu gaday marka ay soo gasho adiga dhalinyaro badan dhegta loo wada raaricin jira wax kalena maybe inay weheliyana laga yaaba markaad carruur tahay marka aada iyo aad la dhalinyar yahay ya kaftanku banaaya sama maanta waa ciidi haaruuno dhinacaad ka eegtoon bay ku xidhanta
ya waxa aan maleeyey dimuuqa waaye maantayga xadaya waa muhaashadaade waxa aan maleeyey dimuuqa waaye maankayga xadaya jacaylke ma imiray anugu walayla maage walayla maage
Thank you.
waxaa kaloo jirta oo- oo caan ku ahaa hees waxaa jira fanaaniin fara badan ay qaadaan heesahan raax iyo layidhaah oo fanaaniintu ay isku tijaabiyaan eh, sababtoo qaabka loo qaado siiqada heesihiisu waxay unique ku ahaayeen isaga kaga duwanaan fanaaniinta kale fanaaniin waxaa jirta aad u heeso codkooda macaan yahay Eh, laakiin haddana ereyadooda iyo waxay sheegeen aad maaragtay a- aad muxuu yidhi baa isle dhegtaad la raacaysaa ismaaiil axmed kariim wuxuu kaga duwanaa faseex buu ahaa hadalkiisu marka waad fahmaysaa muxuu yiri iyo ku soo celiya ma jirto ma jirto hees- eh, waxaa ka mid ah tusaale ahaan heestan aan rabay inaan idiin soo qabto heesahan raaxaya markuu ka hadlayo sidii rutubcaana raxmadii ku dadaad runeey nafta raaxadeeda raaxadeeda. waaw heleelo waa heelo heleelo heleelo waa fanaaniin badan baa qaada saa sheegaysa waa run laakiin tiisan innaba caadi ma aha waa isla cismaan cabdikariim baan u malaynayaa nin daar ku jira daruur ma arkay lee xalay roobka ugu daay taasina ma waa s- waa sax weyn waa isla heestanay ku jirtaa raaxayaha nin daar ku jira daruur ma arke
ilayn xalay roobkiwaa Kibaadaay. Waa kaa.
waaw waa haddan jiibta iyo jaanta la helna Nin- aaru intii hore o dhan waxaan lahaa een, bal la soo qabso hadda waan la qabsaday haye waxa weeye heestaasi waxaan maqli jiray weliba heesaa ugu caansan bay ahaydee ka sokow dhinaca heesaha nolosha dhex galay la falgalay ee laga yaabo meelo kala duwan oo weliba maahmaahiyada soomaalidayba ku birtay waata mar walba la yidhaahdo roob maa daay nin daar ku jira daruur ma arko Ha, ileen xalay roobkii waa da af soomaaliga bay ka mid noqotay ilaa hadda la isticmaalo saas weeyaan ugu dambayn waxaan rabay eh, inaan wax yar ka xuso waxaan maqlay anuu taariikhdiisa si gaara uma baadhin cismaan gacan low laakiin waxaan maqlay inuu ku dhashay eh, gobolka togdheer eh, heesihiisuna runtii eh, maxaan ku idhaahdaa waqti hore uu bilaabay xilligii xornimada aan la qaadan ka hor uu bilaabay inuu heeso marka saasuu maaragtay qaraam u yahay xilligaa uu heesayey iyo wuxuu ka heesayey haddaad isku eegto hadda wax dhacay ayuu maaragtay ayuu runtii ka heesi jiray rag badan baana u dhiibi jiray fanaaniina heesaha cali suulow ka mid ahaa eh, maxaan ku idhahdaa maxamed cumar hurye uu ka mid ahaa iyo abwaano kale cismaan oo kale een, markaad haddaad si kooban u tidhaahdid waxaa jira fanaaniinta qayb ku lug leh dhinaca falsafadoo kale oo markay ka hadlayaan saadaalinta aqoonta dursan ama fanaaniinta qaarkood een, ayaa waxay ku xidhan yihiin hal abuuro sameeya tusaale ahaan deegaanka xasan geni oo kale waxaa laga yaabaa suugaantiisu waxay aada ugu xidhan tahay dhinaca deegaanka Ma- fanaan dhinac walba galu ahaa mise fanaan dhinacyo caan ku ah wuxuu aad caan ugu ahaa heesaha jacaylka laakiin codkiisa markaad dhegaysato qiiro fara badan baa ku jirta had iyo jeer wuu eed sheegan jirta alhuumada yahay saacadna ku dambayse markay maaragtay maxaan ku yidhaha marka nin wuxuu ahaa runtii een, eh, aad daacad ugu ah dad fara badan waxaa jira fanaaniindu markay dhegaysanayaan aad u cod macaan laakiin een, inay dareemayaan oy ku raaxaysanayaan oo waxan uu qofku ka heesayo waa inuu u uu ekaado dareemayo wixii uu maaragtay isagu wuxuu ahaa runtii qof aad aad maaragtay uga dhadhansanayso heesta uu dareemayo heesta uu qaadayo inuu aad u dareemayo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad meesheedii baad dhigta haarun Een, ismaaciil waxaan u malaynayaa haaruun macruuf waxba nooguma harin caawa dhegaystayaashana way isbarteen mar kale xaarun me mar hadduu jidkaa uu bilaabay Ah.
marti buu noqonayaa marar kala duwan loo yeedhi karo barnaamijka caweyskan wuubuu arkoon yahay wixii hadda ka dambeeya uu tilmaaman yahay waa tilmaaman yahay waynu sii wadaynaa cismaan gacan loo baarti two maan ka dhigaynaa markaas waa dhaye barnaamijkaasaanu sugayaa markaa heesta ugu dambaysa haddaad inoo soo qabatidaynu dhegeystayaasha kaga tegino haaruno bal haddii aan xulka gacantaada gelino maxaad kaga tegi lahayd heesta ugu dambaysa waxaan ka dhigaynaa raaxay aad baad mahadsan tahay haaruun macruuf ciid wanaagsan baanu ku leenahay ciid mubaarak ismaaciil iyo caashal labadiinaba adinka iyo qoysaskiina waa idi salaamaya aadna sidoo kale harun
mahalabsadao
mar kale ciid mubaarig kula caam wa antum bikhayr meel kasta oo aad nagala socotaan fanaaniinta qarsoon ama wariyaasha fanaaniinta ah marba mid baan ismaaciilow laaceen oo soo qabanaynaa xafiiskan kusoo noqon doonaa laakiin waryaheena magaalada hargeysa sagal sagal mustafe haye bal iyadana aan soo qabanno sagal iyo bal siday isku yihiin een, dhinaca suugaanta iyo iyo fanka ismaaciil iyo caasha ciid wanaagsan baan idin leeyahay kullu caam waantu bikhayr ilaahay ciiddaa ciiddeeda haynagu gaadhsiiyo bashbash barwaaqo Eh, runtii aad baan u faraxsanahay maadaama la idhaahdo eh, ciidan ciidda carafo waxa weeyaan ciiddii dadka waaweyn dar allaan iskaga niyeysanay marka waxaan leeyahay shaqaalaha v o w shaqaalahaygaan jecelahay oo ugu horeeyo cabdiraxmaan ibrow faamiligiisa iyo dhammaan inta bahda v o a meel kastoo dunida dacladeeda ka joogaan waxaan leeyahay kullu caam waa antu bikhayr sidoo kale faamiligayga waalidkayga waxaan leeyahay ciid wanaagsan wax alla wixii magacayga iyo muuqaygaba garanaya waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay ciidda ciideeda haydinku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo intii dhimatayna ilaahay u naxariisto inta xanuunsanaysa ee bukaanka ahna waxaan leeyahay ilaahay ha ka dulqaado oo caafimaad ha ugu bedelo Ee, inta dhageysanaysaa idinkuna aamiinta ku daraan leeyahay ciid wanaagsan baan idin leeyahay walaalo mar kale waa hagaag een ismaaciilow kolley fanka kaba madhniyo ilaa yaraantii maaragtay waan iskaga soo dhex jirayo maadaama guri abwaan aan kusoo koray Een, oo abwaan xasan ganay ay ayaydii hooyo walaalayihiin oo ayaydey iyo dee intii la dhalatayba ay maaragtay iska een, ay gabiyaan oo maaragtay aan iskaga soo koray haddana waxaan aada u jeclaan jiray inaan maaragtay iskuulka marka qaar aan iska heeseeso oo anigu horta markii hore waxaabaan is odhan jirayba eh, fanaanad baad noqonaysaayo fanka waan iska jeclaa waana jecela inaan ka ag dhawaado fanaaniinta oo farxad baan ka raadiyaa waa dad iska bilaa istareysa bilaa coqdada iska faraxsan laxmadooda iyo heesahooda iska wata aniguna oo iska bilaa mushkilada marka oon xan haleelin oo dhibaato haleelin marka aniguna maadaama intaasoo dhan jecelay farxadda iska jecelay waxaa jecelay inaan markasta ka ag dhawaado Een, yaraantii waxaan xasuustaa mararka qaarkood nuso saacaha la siiyo inaan intaan qaado aan maxaan idhaahdaye soo siisto een, rikoordhada yaraa ee dhagaha la gashan jiray kolley intii garanaysaa garanaysa istuudiyayaasha intaan tago abaa nuso saacahiga urursan jiro masaan odhan jiray maxaa cusub albankee cusub saa la idhaahdaa albankaas dabadeetana intaan xijaabka waayiradii dhagaha la gashan jiray ka yaro hooseysiyoon dhagaha gashado ayaa waxaan odhan jiray een, halkaasay iiga socon jirtay xiisadaha heesuhu hoosta iiga socon jireen xijaabka hoostiisa ayaan ku qarin jiray marka kolley waxa weeyaan fan ilaa yaraantii iskaga kaysoo bilaabmay inaan maaragtay iska jeclaado fanka runtii mar kale ciid wanaagsan baan idin leeyahay de waxaan filayaa inaad ismaaciil iyo caasho iidii horena waad iga heesiiseene sida ay ku socoto inaad fanka igu soo dari doontaan bidaarisiibad bay kugu gashaa baa layidhi laakiin maadaama ay maalin farxada too layska faraxsan yahay dhanka wariyayaasha mala aniga iyo cabdisalaan herriye baa u qaabilsaneen xagga heesaha markay qaaciga noqoto horta xabad yar baan la shir tegi jiray oo maaragtay een, heesta saade calay qaadee naftayda ku jirabano waxay haysa jamashada adaan ku jeelanahayo jacayl baad igu abuurtay ma jiibsado caawaleyl dharaartii ma joogi karo dhinacaad iga jirta qalbigu ii jiidaya markaa taas doorkii horaan qaaday oon tartanka ciidda kaga qayb galay doorkanna waxaan kaga qayb galayaa aamino faaraxo waxaan leeyahay waxay daashaday jacayl dumbaa wiiligu xidhan dadkoo wada seexday baan anigu dibadda meeraya meeraya anigu dibadda meeraya yaa inaan dibin daabya qabo dushayday ka muuqata dareenkiisa nago isagu imaadidane dabbaa nala kala dhex dhigay hayaay codxumadana waxaa la leeyahay deriska yaa ka dhintaye de kule anuu fanaan mayihiyo waan hadlaaye laakiin maadaama farxadda ciidda daraaddeed aad igu tidhaahdeen hees intaasaan maaragtay aan dhegeystayaasha bal aan leeyahay codxumadayda iskaga dulqaata ilan fanaan maihiye aad baan u salaamayaa aamino faarax iyo dhammaan fanaaniintana waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr gabagabada hees waan sameeyey waanan isku dayey dhowr jeer waktigii yaraantii shanta subaxnimo marka la kiciyo ayayday kiciso ayay korisay baan ahaa igu tidhaahdo iskuulka xilligaasay caruurta fahmadooda soo degtaa bay odhan jireen dadkii waaweynaa ee kacoo akhrisay igu odhan jirtay wax shanta subaxnimo intay kiciso dabadeetana xilligaasaabay ereyadu igu soo dhici jireen oo anna wax allo waxa maaragtay iskuulka waraaqa jacayla iyo isku diraya fariimo ayaan u sameyn jiray ereyada sameyn jiray inkastoonan wax badan kasii xasuusan imikadan laftarkeeda mararka qaarkood ereyaa isaga kay soo dhacdhaca oo maxaan idhaahdaye dee fankii iyo abwaannimadiina igama madhna oo dhankaasaan ka hida raacay marka labadiina iyo barnaamijkiina laftarkooda haddaad rabtaan doorka dambean ereya usoo sameyn doona haddii ilaahay nagu simo ciid wanaagsan baan idin leeyahay adigiyo dhagaystayaashaba aad baan idiin salaamayaa kullu caam wa antum bikhayr waa tahay dhinacaas iyo magaalada muqdisho iyo fanaan kale oo qarsoon isagu wuu dhaafayba wuu dhaafay haa waa hal abuurba isku bedelay mar hadduu maalin dhowdun baan yaro eegayay haye mar hadduu laba kun iyo saddex iyo tobankii iyo labaiyo tobankii iyo heese sameynaya oo uu fanaanin u dhiibayay waxbaa ka hadashiinaye
fanaan marka ilaa xilligaa iminkay dadku warbaahinta qaybo badan ee ay ku barteene waxaan ku yidhi ninkani waa fanaan qarsoon waana abwaan qarsoon cajiib waxyaabaha ii soo baxaya ismaaciil ow inta aanan u gudbin eh, ninkaas wariyahaad u socoto waxaa ii soo baxaya in wariyaasha iyo fanaaniinta aama la kala saarinba marka hore oo qofka ay ku dhalanayso inuu wariye noqdo oo uu dareenkaasi galayaba in jirkiisana malaha eh, dhinacii fankan uu ku dhex jiro marka malaha waa waa hal mihnadoo laba uun loo kala qaybiyey Waxya- ee iyo bii la kala siiyey waxyaabaha ku dhex jira un waxbaa ku dhex jira un. bal ninkaad soo wada waa kee waa cabdicasiis barrow waryaheenii muqdisho isagii laftigiisa weeye marka heesuu samayn jiray toban sano ka hor toban sano ka hor waa soo dhow waa cabdicasiis barrow caasha iyo farjar labadiinaba ciid wanaagsan aad baan idiin salaamaya anigoo muqdisho jooga aad baanu kaaga qaadnay Een, cabdicasiisow eh, caashi waxay ii sheegtay in dhinaca ka sokow eh, maxaa la odhan jiray warbaahinta in wax kale kuu weheliyaan
waa gartay maxaa kuu weheliya bal ismaaciilow dhegaystayaasha iyo adinkaba waxaan rabaa ciidan inaan idinla wadaago dhowr maaso oo jacayl ah iyo weliba heeso aan aniga sameeyey waan gartay waad noo dhuumatayba Wa- waa- ma kala foga labada dhinacba soo maaha mikrofoonka yaa la wadasataa weli isagaa marba dhinac loo leexinayaa dheh isagaa caasha marba dhinac loo reecinaya weliba ogow eh, aniga geedkan jacaylka la yidhaahdo waxaad moodaa si weyn inaan saaxiib u ahayn eh, welina aan saaxiib u nahay weliba aan eh, la garaadsadoo la koray welina uu ila socdo waa gartay marka marka marka waa cabdicasiis iyo jacayl aniga iyo jacayl aan maqli jiray hadda waa cabdulcasiis iyo jacayl waa laydin mataaneeye miya sidaabay u ekaatay waa gartay bal bal sharax sidee macnaha u wada socoteen maxaa maxaa idin wada koriyey waaba laga cabaadaa bahalke
Eh, jacaylku hadba eh, waa waa waa siduu qofka iyo isagu isku qaabilaan qofna caashahay way saaxiibaanoo eh, yaraantiibay isla soo wada ciyaareen isla soo gardaadsadeen waayeelnimadayna isla yimaadaan qofna waayaha iyo isaga way ku hardamaan marka marna waa la isqabtaa marna waa lagu dagaalamaa inbaa iil u gasha weliba waxaan markaan idin maqashiin lahaa eh, maasooyin kala duwan oo xitaa la leeyahay caashaqa waayadan ayuutuu leeyahay imisaad ka leedahay waan gartay bal adoo inta nuxurka ah een, geeddhaca inooga soo qabanaya ama bal- bal maanse ka midoo jacaylka sawir ka bixinaysa inoo soo qabo Eh, waxaan kuu soo qabanayaa cabdilcasiis oo maanso shimbir u dhiibaya fariin diraya dhul eh, togag iyo biyale ee buuro ku wareegsan yihiin fariinta eh, u dirsanaya shimbirka ee soomaaliya ka maqan maansidii uu tiriyey waa laba kun iyo eh, labaatankii eh, ama sagaal iyo tobankii aan idhaahdo nairobi jooga marka maansada ayaan jecelahay ismaaciil iyo caash haddii aad ii ogolaataan inaan sii guda galo waan gartay maansadu waxay leedahay shimbir iyo how dawaafe duulaaya samade hawada dabaashe hadbadda calu foofow adaan daalin orodkoo degdegsiima socoshada dowgaagu yahayoo durbo gaara meel dheer adigaa dareen loo daacadoo waxgaradoo fahmi kara danteede waa dardaaran gaar ahe dibnahayga weedhaha hadda ay diraayaan maqaloo ka duuboo xafidoo ha sii dayn dabadeed dhaqaaqoo doox iyo baddhaafoo buuraha dulmeero dacalgoo xuduudkoo dalkeennii marsii gaar dabadeed damaashaad hadba damal ku sii dego dadku wada mid maahee dumar waxaad ka eegtaa gaari fikir diloodoo dahab ay yidhaahdaan dalka ay ku nooshahay waa meel dureemadu doogga uu ku badanyo durdurayo webigoo dacallada bustaan iyo beero loo dalxiis tago ay dadeen hareeruhu astaan doora shimbir yahow aan kuu daliilshee dadka waxay ku sheegaan doqon aan waxgaranoo damanoo la quursado balse may dareemine dirac weeye gabadhuye dantaa geed ku taagtee salaan dabacsan gaarsii dabadeed samaalow waa shimbirkii dumar daran yahay saama daweysna laabtu iyo fikir baa daboole deggan waxaad tidhaahdaa dama baa ka imidoo jacayl baa diloodo adiguu daweeyay duhur iyo habeen iyo casir kugu ducaystaa waan gartay nin daraac ku diibsaday ayaa doogsan roobkee waxaan deeqa wuxuu deeqa kugu yidhi samir oo dulqaad badi dadka kuwa wax sheegana hadday kugu digtaan adi waa dembiilo weynee dibnahaaga haw celin marka maansadaasi fariin jacayl baa dirtay yaad u dirtay gabar meel looga tegay ee ballan iyo axdi iyo wadajir hore jiray ee laga maqnaa waa dareemi kartaa soo maaha shimbir in la dirayo laleeyahay weliba sanada laga maqnaa marka heesaa soo socdana waan ku bidhaamin doonaa marka cidlaad kaga tagtay gabadhaasoo markii dambe aad raaligelin iyo wax u dirtay maye waayahayo waktiga ayaa kala kaxeeya weliba markii la tahriibo waad dareemi kartaa waa taan leeyahay laba caashaq dheefsaday isku dheer is aaminay mid hadduu dhaqaaquu dhoof meesha soo galo axdi laysla dhiga meel muddo aanan dheeran maxaa dhaawac keenoo dheeliya jacaylkii shalay dhaarta loo maray marka waad dareemi kartaa soo maa waan gartay dalka koonfur africa laftigiisa adigoo jooga ee jacaylku uu kula tahriibay ayaa laftigeed waxaad ii sheegtay in halkaa adigii jacaylku aad iska hesheen oo aad fariimo ka soo dirtay oo hees iminka la qaado heesaa la qaado ka mid oo kale aad ka soo samaysay taasi ma jirtay aada iyo aada heeska waxaa qaada nin dhallinyaro ah oo fanaana oo aadan qays la yidhaahdo oo dalka ingiriiska degan miraheeda anigaa sameeyey sidoo kalena heeska waxaa laxankeeda sameeyey nin abwaan oo saaxiibkayo maxamed yaxye la yidhaahdo cabdixakiin ciise geeddi farayarana waa tumay marka heeskan iyo maansadanba way isku lamaan yihiin ismaaciilow haye heeska marka waxaa loo la leeyahay hodan baa la yidhaahdaa
Yeah.
waa tahay cabdicasiis axmed barrow waxaan filayaa wixii caawa ka dambeeya dad wixii iidan maanta ka dambaysa in dad badan oo wariyinimadu uun kuga ogaa in ay baran doonaan cabdicasiis kale marka mikrofonkaaga hadba dhinac u leexan doona haddii marka lagaaga yeero ama lagu- laguga casumo meelaha maaragta goobaha qaaciyada lagu tumaye eh, lagu caweeyo ama aroosyada waxaan malaynaa inaad soo dhoweyn doonto caashay haddii la hadlayo ee, waa waa wixii lagu hadlo waa inaa wax ku yeelataa soo maa aad iyo aad aad iyo aad weliba waxaan sii raacinaya caashay baryahan social media ama baraha isgaadhsiinta bulshada waxaa ka socday waxa la yidhaahdo een, dadka caashaqo aadka ugu dhacay w- waadhka cumar dhuulaa la dhigaa maadaama uu fanaankaasi uu Alle.
caan ugu ahaa dhinaca marka een, barrow laftigiisa dad badan oo caashaqa ma garanaysa uu gudaha kaga jira oo wax ka soo saara la aha ayuuna haatan u yibabixino
laakiin waadka cumar dhuulle waxaa la geenaya kuwa u caal waaye laakiin haddaad la macaamishood saaxiibaba tihiin maxaa ka doonaysaa isaguu ka soo saarayaa ya oo erayo ugu cabiraya Waa- waa lagu daweynayaa malaa caashay waxay fiicnaan lahaydba dhakhaatiirta iyo naarsiska halkaa joogaan aan qayb ka noqdo soo maa ood sugaan wax lagu daweyso haddii ay suugaan noqon lahayd haddii ay heesan noqon lahayd jacaylkay dadku waa in saaxiiba laga dhigo haddii loo kala sheekeeyo iyagaa islaynaya marka waa waa in lala heshiiya in sidaasaa qaba oo dib u heshiisiin la wada furo dib u heshiisiin iyo in la heshiiyo wax dhaama waa la waaye marka wixii maxay soomaali dhihi jirtay waxaad walaalow ku weydo kuma helaysid maxaa la dhihi jiray xoog iyo durduro waagii aan south africa joogay ismaaciilo waataan leeyahay hadduu guurti leeyahay garyaqaano xeer garan intaan geedka geeyaan caashaqa ku gari laha wuxuu gooni eebada gaar iga dhiga baa gidi soo bandhigi laha waxa uu guyaal badan gasiin iga celiyo la garguurta gaajaan soo guddoomi odhan laha gafna maaha cabashee miyaan gees intaan tago gabaryahii ku weya marka waa gardhigashadii iyo jacaylkii iyo noloshii wada jira soo maha aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad Ba- mar kale mar kale mar kale barasho wanaagsan cabdicasiis barrow
barasho wanaagsan caashaadii iyo ismaaciil waan gartay aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa cabdicasiis barrow oo ah weriyaha idaacadda v o a uga soo warrama magaalada muqdisho oo haatanna dhinaca fanka iyo suugaanta iyo say isku yihiin iyo ciidda bay nagala qaybgelayay caasha intaas ayaanan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkan gaarka ah ee ay v o eed ugu tala gashay dabaaldega munaasabadda ciidda udxiyaha ee maanta qayb kale oo barnaamijkan ciidda ka mid a oo aad u xiise leh ayaa idinku soo maqan caawa tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh